bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf muslimiin sayidina maxamed ajmaciin amaa bacd kadib markii ay adkaatay lix kursi oo kamida kuraasta taala galmudug in beenihii lahaa ergooyinka ay qabsadaan ayaa bishan saddex iyo labaatankeedii ilaa saddex iyo labaatankeedii guddiga federaalka heer qaran iyo gudiga guddiga maamul goboleedku uu beenihii kuraastaa iska lahaa uu dhigeysatay oo u korgaay waxa dhibaatada taagan ergada loo qaybsan laayahay kadib markii ilaa saddexdaasdaasagiila dhegaystay guddigu wuxuu ka soo saaray ku ahaano waanadaasna wuxuu siiyey odayaashii dhaqanka ayuu siiyey oo inay soo qaybsadaan ergada markii guddigu kala qoondeeyey kadibna dhowr gobood markiiba waa keeneenba isla maalin isla shalayba waa keeneen marka aada iyo aad ba runtii aan ugu gulaadinaynaa in islamarkiiba hawshaas natiija laga gaaro
waa tahay tallaabadaasi marka maxay uga dhigan tahay bay kula tahay ergooyinka iyo beelaha galmudug ee arrintan ay khusayso waxay uga dhigan tahay kuraastaasi waxay awal aada qarka u saarnayd inay ka haraan doorashada inay ka haraan maadaama ay soo gabagaboobay waktigii doorashada gebagabayntiisu ayaa guddigu labada guddi waxay isku taxalufiyeen inay kuraastaasi marnaba aysan ka hadin doorashada sidaa darteed waxaa loo yeeha oday dhaqameedyadii saexayaasha ahaa sanadoonadii waxgaradkii beerahaas kadibna markii la wada hadlay oo loo loo loo koorgalay weliba runtii amaan uu ku leeyahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka federaalka heer qaran aada iyo aad la isku taxalufiyey ayaa si fiican oo wanaagsan hawshaasi loo loo fuliy waa gartay bal haddaan ku weydiiyo geesta kale ee madaxweynaha galmudug maanta war uu xafiiskiisa ka soo baxay waxaa lagu sheegay in galmudug dalbanayso in la bedelo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka oo la leeyahay hawshii loogu talagalay hawl aan ahayn ayuu hayaa arrintaas maxaad kala socotaan sideedaba waxa wey anagu waxaan unahay guddiga doorashada guddiga khilaafaadka iyo wixii maanta ka baxaya wax iyaga u gaara waaye wax anaga maaragtay guddi ahaana khuseeyo maaha marka arrintaasi waa arrin u baahan maamulkii iyo guddiga khilaafaadka inaa weydiiso waa gartay adoo adoo aada u mahadsan guddoomiye waxaan rabaa mudan afhayeen geesta kale inaan ku weydiiyo waxaad la socotaa in beesha caalamku dhowr jeer ka hadashay doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose in ay jireen murano ka imaanaya beelaha qaarkood oo la xidhiidha ergooyinka iyo habka doorashada xildhibaanada ilaa iyo hadda idinku maxaad aragteen oo aada wax ka qabateen arrinta cabashooyinka la xidhiirta horta waxa weeye mar haddii doorasho la gelayo oo dad hami qaba ay ay doorashada gelayaan madaxweyneyaasha ay caalamka marka la dooranaya ayaa habasha ka timaadaa oo tii ugu dambeysay hadda caalamka ka dhacaysay ayaa ayaa ayaa caanashooyin ka imanayeen caanasho lama waayo marka waxa weeye qofkii hingoobaaba wuxuu eedaynayu samaynayaa laakiin waxa weye runtii galmudug isu nadiifa oo haqoon ayaa saddex iyo labaatankii kursi nasooan soo maray ergadii markii saxeexii soo qoray ergadii ay timi kadib ergadii la hubiyey in sanadoonada ay keeneen kadibna la geeyey hoolka doorashada sida loogu talagalay ayaa hawshaas runtii oo nidaamka hanaanka doorashada waafaqsaneed ayay ku dhaceen sideedana shaksiyaad amase dad hami lahaa hadday nafsaryada iyo wax ku qoraan waxa weeye dadku inay gartaan in doorashadan ay tahay doorasho dadkeedii qabsadeen runtii inay tahay inay u gartaan
waa tahay maadaama haatan habka wax u socdaan inta badan beelaha qaarkood ay dhaliileen qaarkoodna ay ku qanacsan yihiin maxay idinla tahay guddi ahaan inay ka soo baxayaan doorashooyinka ka socda magaalada cadaado
mara runtii waxa hadda doorashadu waa gebagabo saan hadda hore kugu warbixiyey mukraasiga ugu dambeysay waa kuraakaas labada guddi ay runtii ay adkeeyeen oo dadka u kala waxeeyeen markaana waxa weye waxaan filaynaa in ilaahay subxaana watacaala iyadoo la kaashanayo ay ka soo baxaan dad qaranka iyo midnimada soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo markay dad ka shaqeeya inay kasoo baxaan baa la filaya hadaan leen